faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobada maanta aan kugu haynana waxaa ugu waaweyn roobabkii xalay ka da-ay magaalada cadaado oo sababay in muddo koob iyo toban saacadood ah ay korontadu ka maqnaato magaalada wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ciidamada xoogga dalka qaybtooda koob iyo labaatanaad oo maanta howlgallo ka wada inta u dhaxaysa degmooyinka guriceel iyo balanballe kadib dil shalay gelinkii dambe ka dhacay halkaasi bannaanbaxyo looga soo hor jeeda qoomiyadda canfarta oo maanta gelgelaya magaalooyinka waaweyn ee dhulka dowladdeegaanka soomaalida ee etoobiya roobaba dadka iyo duunyadu ay ku diirsadeen oo ka da'ay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug qodobadaas iyo qodobo kale warka duhur ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaar garooba asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa jimco taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha tobnaad sannada labada kun toban iyo sagaalka warka waxaa soo saaray cabdirashiid cali maxamed anigoo cumar ayaa inla socodsiinaya kusoo dhowaada warkii oo dhana roobabkii xalay ka da-ay magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ayaa sababay in muddo koob iyo toban saacadood ah ay korontadu ka maqnaato magaalada cadaado oo ah xarunta baarlamaanka galmudug xalay waxaa ka horeeya raxmadii alleh waxaana ka da-ay roobkii dayrta kaasi oo muddo saacada ah ka da-ayay magaalada roobkana oo bilowday labiyo tobankii soddon daqiiqo ee habeenimo ayaa inta badan waxa uu biyodhigay wadada halbowlaha ah ee magaalada iyo kuwa xaafadaha dhex mara meelaha uu roobku biyaha dhigay waxaa ka mid ah barxadda weyn ee haraale oo ay cadaada caan ku tahay taasi oo mar kasta oo u roobdo magaalada uu biyaha ugu badan dhigo sidoo kale waxaa adag isticmaalka wadada laamiga ah ee marta bartamaha magaalada taasi oo sidii caadiga ahayd ayna wadada u isticmaali karin dadka iyo gaadiidka intaba biyaha jiifa wadadan ayaana sababay in ay yaraato dadkii isticmaali jiray wadadan balse keliya hadda inta badan ay adeegsadaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee magaalada dhinaca kale magaalada muddo toban saacadood ah lagama isticmaalin wax koronto ah waxaana korontada hawada laga saaray labiyo tobankii afartan daqiiqo ee xalay iyadoo dib u soo laabatay afartiyo soddon daqiiqo ee subaxnimo sida caadada ah xiliyada roob sida caadada ah xiliyada roobabka badani ay ka da-aan magaalada cadaado waxaa hawada laga saaraa adeega korontada sababo la xiriira in ay saameyna ku yeelato bulshada ku dhaqan magaalada maadaama inta badan baalayaasha xambaara xargaha danabyada ay ku yaalaan meelaha biyo fariisiga ah ee magaalada si kastaba roobkan xalay ka da-ay magaalada cadaado ayaa waxa uu ku soo aadaya xili bulshada reer cadaado ay aada ugu baahnaayeen maadaama ay soo martigeliyeen maalmo badan oo kulayl iyo qorax ahaa wafdi uu hogaaminayo wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa maantay soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug
dhinaca kale ciidanka xoogga dalka qaybtooda koob iyo labaatanaad ayaa maantay howlgallo ka wada inta u dhexaysa degmooyinka gurceel iyo balanballe kadib dil shalay gelinkii dambe ka dhacay halkaasi cabdulaahi wadani ayaa arrimahaasi cabdirashiid cali maxamed oga warramay
waa mahadsan tahay cabdirashiidow baara afartii barkanimo ee maanta waxaa dhuusmareeb soo gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed jibriye wafdiga wasiirka waxaa qaybka howlweyne ka tirsan wasaaradiisa waxaana dhuusmareeb kusoo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug intaa kadibna waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada dhuusmareeb imaadka wafdigan wasiir cabdi maxamed sabriye uu hogaaminayo waxay ahayd hadaleynteedu mid gobolka ka taagneed gaar ahaan magaalada dhuusmareeb oo muddooyinka ugu dambeeyey la hadalhayay tiro dhowr jeerna dib u dhacday wafdigaasa wafdigan waxaa uu dhuusmareeb imaanaya iyadoo maalmo ka hor muqdisho dib loogu dhigay guddigii farsamada ee dhowaan wasaaradiisu ay magacawday cabdi maxamed sabriye waa duulimaad ay kusoo aadeen magaalada dhuusamareeb kadib markii maamulka galmudug gaar ahaana ahlu sunna warqad kasoo baxday looga hor yimid guddigaas imaantinka wafdigan wasiirka ujeedkiisa ugu weyn waxa ay tahay tabashada ahlu sunna in sidii meesha looga saari lahaa loona markaasi sameyn lahaa guddigan sidii ugu howlgeli lahaa si arrimaha wejiga labaad ee dhismaha galmudug loo dhan yahay ay markaas soo bilowdaan intuu dhuusmareeb ku sugan yahay wasiirku waxaa la qorsheeyey kulamo kala duwan oo la qaadan doono hogaanka ugu sarreeya maamulka ahlusunna sida gudoomiyaha culumudiinka ahlusunna macalin maxamuud iyo weliba madaxa xukuumadda maamulka galmudug shamaal shaakir cali xasan ka nimida madaxda sare ee ahlusunna ujeedkuna waxa uu yahay sidii laiskugu soo dhawaan lahaa dowladda iyo maamulka galmudug gaar ahaan ahlusunna cabdirashiid cabdulaahi guddigii farsamada horey dowladda u magacowday wasiirka wafdigiisu ma waxbaa laga yaaba inay ka bedelaan oo xubno kale kusoo diraan kadib kulamada ay la qaataan ahlusunna mise sidiisi u ahaan doonaa ahlusunna si kale way ku qancin doonaan
cabdirashiidow inkastoo xilliga hore tahay arrimahana aan wax badan kasoo ogaa karin sida ay wax noqon doonaan maalmaha soo socda haddana warar aynu helayno si hoos waxay sheegayaan in horey heshiiskii ahlusunna iyo dowladda u dhexmaray uu dhigayay in toddoba xubnood oo guddigan kamid a wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo ay qaadato soo magacawdo halka lix xubnood oo kalena ay ka imaanayaan ahlusunna guddiguna saddex iyo tobankaas xubnood oo noqonayo saddex iyo tobanka xubnood ee hadda lagu dhawaaqay dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha xaggeeda ka yimaadeen ama dowladda soomaaliya sidaas ayaana keentay in halusunna ay markaasi uga hortimaado guddigan mar haddii hore lagu hesheeyeen guddigan halusunna iyo dowladdu soo wada dhisaan haddana dowladdu ay iyadu soo dhistay waa laga yaabaa in dib wasaaraddu ugu laabato oo xubno ahlusunna lagu soo biiriyo waxaa sidoo kale suurtagal noqon karta cabdirshoodow in siyaabo kale ay wasaaraddu wax u furdaamiso ballama qaad kale ama waxyaabo kale ahlusunna qudheeda loo sameeyo ujeedka ugu weyn ee guddigan lagu horday waxay tahay sida wararku sheegayaan madaxa xukuumadda galmudugna hore u sheegay soddon iyo shan xildhibaan ayaa ahlusunna dalbatay oo xildhibaanada galmudugta cusub la dhisaya ah dowladduna waa yeeshay maadaama xildhibaanadaas lasoo xulayo ay yihiin guddigani kuwa iyagu ka gaari lahaa natiijada waxa ay ahlusunna ka duuleysaa ciddii ay xildhibaanada ay soo hesho ay iyadu ay marsiin lahayd amaba u sharciyeyn lahayd maadaama guddigan iyagu yihiin kuwa go-aaminayo soo xulista xildhibaanada iyo doorashada maamulka galmud marka waa arki doonaa ahlusunna tabashadeeda waxaa iska bedela iyo siyaasadda ay dowladdu isticmaasho markale waxaan kaa rabaa marka cabdulaahi maxaa ka jira wararka soo baxaya oo sheegaya in wafdiga wasiir sabriya ay markaasi ku xigi doonaan ama soo socdaan wafdi kale dowladda ka socda oo qeybna ka yahay uu horkacayo wasiirka amniga gudaha ee soomaaliya
way jirtaa ereyntaas ah ee wasiirka amniga ee gudaha soomaaliya maxamed abuukar isla ducaaley wafdigiisa ee gusmareeb kusoo wajahan iyagana oo ay maantinkooda iyadana la qorsheenayo laakiin wax badan kama ogin ujeedka wus- ee wafdigaas maxamed abuukar isla ducaaley oo hogaaminayo wasiirka amniga ah ee dhuusamareeb maadaama arrimahan ay yihiin arrimo ee siyaasadeed waxaa ee, keenay in ee, mar kale wasiirka amniga oo dhuusamareeb ugu soo laabto haddana eh, way jirtaan hadallayntaas waana eh, arrin la sugayo imaantinka wafdigaas oo lagu wada in maanta amaba berri ay yimaadaan dhuusamareeb Eh, sidoo kale waxaa lagu wadaa in haddii wadhaladan ahlu sunna iyo dowladda lagu guuleysto ay yimaadaan guddigii farsamada doorashada oo muqdisho iminka ku sugan dhammaantood Een, cabdulaahi oo intaada ka bixin dhinaca kale een, howlgallo ayaa lagu soo warramaya in ciidamada xoogga dalka kuwa qeybta koob iyo labaatanaad ka wadaan gurceel iyo balanbal dhexda bal howlgalladaas iyo ujeedadooda Eh, howlgalladan waxay daba socdaan kadib markii shalay eh, maqribadii duleedka balanbal eh, lagu dilay eh, ruux shacaba halkaasina eh, dilkaas uu salka ku haya aanooyin qabiil ciidamada militariga iyo kuwa nabadsuglida eh, qaranka ayaa ku rii jooga shaksigii dilka ka geystay duleedka balanbal saraakiisha hogaaminaysa howlgalkana waxa uu la hadlay warbaahintu waxay sheegeen in eh, markaasi ay eh, markaasi in ay iyagu ku raa joogaan soo qabashada sidii gacanta lagu dhigi lahaa gacan ku-dhigilaha sidoo kale waxay sheegeen in markaasi eh, la sameynayo eh, dhaqeeyo kale oo ku saabsan abuurista eh, colaad eh, cid waa kahortaga colaad cid walba oo isku dayda eh, goor soo horeyso aan la hadlay gudoomiyaha balanbalile eh, waxa uu sheegay in ciidamadu howlgalkan wada yihiin ciidanka xoogga dalka qeybta koob iyo labaatanaad iyo weliba ciidamada eh, sida gaarka u tababaran ee markaasi nisa kuwooda galmudug ku sugan eh, horeyna halkaasi ciidamada militariga ayaa ugu sugnaa Eh, dilkan waxa uu salka ku hayaa hanooyin qabiil oo malishiya beelaad kasoo kala jeeda burceel iyo weliba brambal deegaankaas u dhexeeyey Eh, colaadooda umu soo jiitimaysa waxaa jira dadaalo badan oo lagu xadinayay dadaalka ugu dambeeyey waxaa waday eh, saraakiisha ugu sareysa ciidanka xoogga dalka qeybta koob iyo labaatanaad iyo sidoo kale eh, madaxda maamulka ee galmudug senataro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole kulamo lagu kala qabtay brambal iyo guaceel ayaa iyana jiray iyo sidoo kale eh, tartamo amaba markaas iswa- iswadaarsi isdhexgalka bulshooyinka labada dhinaca marka eh, hadda waxaa jira dadaalo mar kale lagu bixinayo oo lagu doonayo in meesha looga saaro colaadii muddo soo jiitamaysay gudoomiyaha balambal waxa uu sheegay in kow iyo labaatanka bishan eh, balambal lagu qaban doono shir Eh, mar kale arrimahan looga hadiyo eh, ayaha oo hore loo qorsheeyey marka howlgalladaas waa ay jiraan geedkooda waa sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa ruux dil ka geystay duleedka balanbal shalay oo ciidamadu ku raad joogaan iyana waa arki doona wixii kasoo baxaa eh, cabdi rasheed banaanbaxyo looga soo horjeedo qoomiyadda canfarta ayaa maanta gelgelay magaalooyinka waaweyn ee dhulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cabdirashiid cali maxamed ayaa arrimahaasi isha ku hay waad mahadsantahay cumar axmed ibraahim suxayfa n sida aynu karino wararka maanta ka imaanaya qeybo ka mida dhulka n dowlad deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya n banaanbaxyo ayaa saakay n barqadii waxa ay ka bilowdeen n magaalooyinka waaweyn ee maamulka soomaaliya state ilaa iyo hadda banaanbaxyadaasi way socdaan n banaanbaxyada cumar waxaa lagaga soo horjeedaa n kacdo n dhibaatooyin ay sheegeen dadka ku dhaqan dhulka de- dowlad deegaanka soomaalida in qoomiyadda canfarta ay ku hayso bulshada ku dhaqan galbeedka gobolka city ee maamulka somalia state n magaalooyinka uu banaanbuxu hadda ka socda cumar waxaa ka mid ah magaalada jigjiga ee xarunta maamulkaasi sidoo kale degmooyinka hadhagaala gotabik iyo sidoo kale dambal oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka city ee maamulka somalia state sidoo kale ee banaanbaxa dadka dhigaya waxaa qeyb ka ah ee mas-uuliyiinta ee degmooyinkaasi iyo sidoo kale kuwa heer gobol ee dhammaantoodna waxay markaasi si isku mid a bulshadu ee ee markaasi u diidan yihiin islamarkaana kaga soo horjeedaan tacadiyadaas iyo dhibaatooyinkaas ay sheegeen qoomiyadda een canfartu inay ka geysanayso een deegaano iyo degmooyin dhaca galbeedka gobolka city ee maamulka somalia state sidoo kale een maalmihii ugu dambeeyey een dhulka dowla deegaanka soomaalida gaar ahaana nawaaxiga magaalada jigjiga ee looga arrimiyo maamulkaasi waxaa ka taagnaa xiisad u dhexaysa een waa bul- dadka ama ee, bulshada ku dhaqan een halkaasi iyo sidoo kale qoomiyadda iyadoo ee, waa qoomiyadda canfarta iyaduna degan meelo badan oo ka mid ah ee dhulka de- deegaanka soomaalida sidoo kale warar hoose aanu helina waxay sheegayaan in saacadaha soo aadan mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka dowlad deegaanka soomaalida ugu horeeya mustafi cumar cagjar oo ah madaxweynaha maamulkaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin kaleba lagu wado inay gaaraan degmooyinka hadda banaanbuxu ka socda qaarkood oo gobolka sita ka tirsan walow madaxweyne cagjar hadda isagu ka maqanyahay jigjiga uu socdaal ku maraya qeybo kale oo ka mid ah dhulka maamulka dowlad deegaanka soomaalida balse wixii warar kusoo kordha warkaasi cumar saaxiibadeena wararka iyo barnaamijyadeena soo aadan ayay ku dhegaysan doonaan haddii alla laga helo guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka duurood kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaa soo saaray cabdirashiid cali maxamed anigoo cumar ayaan la socodsiinaya warkan warka xiga duhur wanaagsan